deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa kusoo barakacay dad badan oo barakacayaal isugu jiro beeraley iyo xoolo dhaqato kuwaas oo waayadii dambe halkaas ay ka taagnayd dhibaato dadkaasi ay wajahayaan oo ay ka mid yihiin helidda biyo nadiifa ay cabaan kadib baaqyo isdabajooga ay dadkaasi dirayeen in muddo ah ayaa ugu dambeyntii deegaanadaasi waxaa ka bilaabanaya mashruuc dhaqdhaqaaqyo biyogelin ah oo looga faa'iideyn doono ku dhowaad soddon kun oo qof si ay uga baxaan caqabadaha ka haysta dhanka biyaha wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdi barake ayaa waxa uu ka warbixiyey mashruuca biyogelinta loo sameynaya barakacayaasha ku nool duleedka magaalada kismaayo mashruucan wuxuu qayb ka yahay mashruuca guud ee horumarinta dalkuu qayb ka yahay mashaariic national development plan la dhaha oo dowladda federaalka ay qoondaysay oo dalka la rabo in looga saaro emergensiga waxyaalahan un la leeyahay humanitarian weeye yuu qayb ka yahay marka xalka waaruu qayb ka yahay dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geele maxamuud ayaa waxa uu sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan mashruucan biyogelinta dad badan oo barakacayaal oo lagu qiyaasay ilaa soddon kun oo qof kuwaas oo wajahaya biyola'aan bahsan ujeeddadu ay dowladdu leedahay waxaa weeye webigiiyo geedaha madow inoo maraya dowladda jubbaland kuma qanacsana waxaa halkaa ka muuqda afartanka kun kontonka kun ee qoys ee maanta luglow iyo eeriyadeeda ku dayacaneed soomaaliyeed ayadoo arrintaa ka duulaysaa juhdi badan la geliyey laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirada ku shaqada leh in kanaalkaani uu suuragalo ilaahayna waa suurageliyey waxaan rajaynayaa in laga si kastaba ha ahaatee mashruucan biyogelinta loogu talagalay dadka barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa uu baahi weyn oo dhanka biyaha ka bedeli doonaa deegaanada laga hirgelinayo iyadoona dadka halkaasi ku nool ay ka bixi doonaan biyo la-aanta baasan ay wajahayeen muddooyinka dheer